warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinku ugu hayna waxaa ka mid ah madaxana kenya oo siyaasiyiinta ugu baaqday in aysan roobshado amaba waxyaabo dhibaato horseedaya aysan adeegsan xiliyada ololahooda dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya al-shabaab oo ka dhacay shabeellada hoose iyo dhalinyaro ka qeyb gashay kulan looga hadlayay amniga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka midoobe sabax wanaagsan dhegeystayaal intaas oo qaar ka mid a qodobada ugu waaweyn wararkayaga waa subaxnimo axada taariikhdan waa waa sagaaliyo labaatanka bisha shanaad labada kun iyo labaatan iyo labo kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kala faahfaahsan madaxa xisbigana kenya ahna ku-xigeenka misharaxa madaxweyneha isbahaysiga azimiya maada karow ayaa waxaay madaxda siyaasadeed ku booriseen marka ay ku guda jiraan ololayaashooda aynan rabshado adeegsan xilli ay ku sugnayd ismaamul goboleedka nakuru ayay ka digtay in aflagaado loo geysto madaxweynaha wadanka waxay hoosta ka xariiqday in qof kasta oo doonaya inuu hogaanka qabto ay tahay inuu qadariyo mas-uulka hadda talada haya maadakarow ayaa carabka ku adkaysay in siyaasiyiinta ay u madax bannaan yihiin inay dhaliilaan waxqabadka maamulka jubilee iyagoo aan aflagaado adeegsana
Mimi nataka kusema tuheshimiane na kuheshimu sio kusema usikosoe. Kosoa kabisa, lakini ukosoe kwa njia ya haki na kwa taratibu zinaeleweka, sio kwa matusi. Ukitaka urais, heshimu rais aliyoko, mkosoe, lakini kwa njia ya heshima. Ndivyo wewe ukikalia tuweze kukuheshimu. Ukitaka ugavana vile vile, mambo isina heshima hatuwezi tukaelewa, lakini tukisema ukweli, sio matusi. Tunasema farasi ni moja na farasi lina azimio la umoja. Sisi ni watu wa kuwaunganisha bila kujali kabila, bila kujali hali yako ya kiuchumi. Nataka kukuambia wale wanaomba kiti ya urais na hata ya ugavana, hakuna mtu ametoka nchi jirani, zote ni wa Kenya. Lakini hata wewe mzazi, uko na watoto wako, si unajua ni gani mtoto gani huwezi ukatuma kwa duka pesa isipotee njiani.
waxa uu qorshuu yahay in dalka ay ka ambabaxaan qeybtii ugu horeysay saraakiil caafimaad oo tababar ku saabsan la tacaalidda cudurka kansarka kusoo qaadan doona dalka boqortooyada ingiriiska tallaabadan ayaa ka dambeysay markii labada dowladood ay kala saxiixdeen heshiis arrinkan ku aadan heshiiska ayaa ku saabsan sare u qaadidda dadaalada looga hortegayo sidoo kalena lagu maareynayo xanuunada halista ah jimcadii ayay ahayd markii wafdi uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee kenya waa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee kenya mutahi kaguwa u safray dalka u k wararka ayaa intaasi ku daraya in labada wadan ay dhaqan gelinayaan heshiisyo ay gaareen bishii toddobaad ee sanadkii hore oo ku saabsan iskaashiyada labada dhinac iyo waxyaabaha ay labada dowladood wadaagayaan si ay wada shaqeyn dhow dhinacyadaasi uga yeeshaan
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay weerar ku qaadeen ciidamada militariga soomaaliya oo marayay deegaan hoostaga magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose goobjoogayaal ayaa waxay warbaahinta gudaha u sheegeen in ciidamada dowladda ay la wareegeen waa ciidamada dowladda ee la weeraray ay marayeen wadada u dhexaysa deegaanada janaale iyo buufo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka dowladda soomaaliya al-shabaabkii weerarka soo qaaday wararka la helaya waxay tilmaamayaan in weerarka ay ku dhinteen laba askari oo kamid a ciidamada dowladda waxaana dagaalka kadib ciidamada ay sii wateen socdaalkooda iyagoo oo ka yimid dhanka deegaanka janaale kuna wajahnaa magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose dhowr jeer oo hore ayaa al-shabaab waxay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda ee howlgallada ka wada hodada u dhexeysa deegaanada janaale iyo buufoow bacaad oo gobolka shabeellada hoose ka wada tirsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ka tacsiiday geerida allah u naxariistay marxuum cabdulaahi maxamed shirwac oo xubin firfircoon ka ahaa dalada bulshada rayidka soomaaliyeed oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada ah ra-iisul wasaare ayaa tilmaamay in marxuumka uu ahaa haliyey ka baxay qaranka soomaaliyeed waqtigiisana u huray adeegida dadka isagoo oo sidoo kale xusay in soomaaliya ay ka baxeen laba shaqsi oo kale ahaa sheekh cali warsame iyo cabdulaahi shirwac oo si weyn loo tibi doono booskii dadka soomaaliyeed ay ugu jireen cabdulaahi maxamed shirwac ayaa ahaa xubin firfircoon oo bulshada rayidka ka tirsan wax badan oo waqtigiisa iyo maskaxdiisa kamidana u huri jiray horumarinta nabadda iyo abaabulka bulshada soomaaliyeed gaar ahaan arrimaha ku wajahan ka jawaabidda xaaladaha degdega ah ee gurmadka dadka soomaaliyeed loo fidinayo ay ka mid yahay waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug lagu qabtay kulan ku saabsan doorka dhalinyaradu ay ku leedahay nabad dhiska iyo sidoo kale amniga magaaladaasi kulankan ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka kala socday maamulada puntland iyo galmudug waxaana hoosta ay ka wada xariiqeen muhiimadda ay nabadu leedahay sidoo kale qeybo kamid a ururada dhalinyarada ee labada maamul ayaa kulanka ku sugnaa
waxaana inta badan laga hadlayaa sidii bulshada gaalkacyo labada dhinac oo ah dad wada degan oo deris ah oo wada nool oo wax badan ay ka dhexeeyaan in nabadooda iyo isdhexgalkooda kor loo sii qaado in mar walbaaba ay ahaadaan dad walaalo ah iskana warhaya xaaladooda amni meesha ay ku jirto cidda khalkhalka gelinaysa sidii loo soo celin lahaa sidii loo qaban lahaa qofkii dembi gala dhallinyaradu say si kalowsa ula shaqayn lahayd laamaha amniga oo ay ugu horeeyaan ama booliiska iyo waxa weeye laamaha amni oo gaarka ah dhammaantood maaragtay in la xidhiidhaan oo u sheegaan xaaladaha amni ee jira runtii bayska waxaa la ogaaday guri walba hadduu gaarkiisa uga shaqayn lahaa nabadda xaafad walbaaba si gaar ayay nabad u noqon lahayd magaaladuna dhammaanteed waxay wada noqon lahayd nabad bay wada noqon lahayd marka nabaddu waxay kasoo bilaabataa guriga ay kasoo bilaabataa ilaa iyo si caama ay u gaadho dadkao dhan ay u wada gaarto marka haddeer waa fiicannahay xaalad fiican baynu ku jirnaa muhiimadda aynu maanta aynu ka hadlayna waxa weeye inaan kor usii qaadno oo meeshaas aynu kor uga sii kacno aynuna siyaadino isdhexgalka bulshada run ahaantii waxaad u malaysaa wixii lasoo qabtay inay ahaayeen wax aad u wanaagsan oo aan markhaati madoonto ah wax walba oo aad ku fuliseen ama aad ku xaqiijisaan nabadda gobolka mudug waxaan filayaa banooni iyo cayaar baa lagu muujiyey waxaa lagu muujiyey mudaharaad waxaa lagu muujiyey shirar waxaa lagu muujiyey maaragtay ha- hadallo waxaa lagu muujiyey qaab walba waa laga miro dhaliyey shaqooyinka noocaasa oo dhallinyaradu ay qayb weyn ka ahayd oo ay qabatay waxaa la rabaa in meesha laga sii xoojiyo dhallinyaradu waa number fara badan oo magaalada kaalkacyo joogo weliba hadda si gaara magaalada waxaaba kusoo kordhaba dhallinyaro aqoon-yahanaha oo wax soo bartay waxaa la rabaa inay doorkooda qayb ka qaataan magaaladuna wax dhibaato ah iyo wax barbalaamo ka jira ma laha marka haddaan nahay dhallinyaro annagu doorkeena waxaa weeye inaan la shaqayno odayaasha maamulka labada dhinac iyo cid kastoo nabadda ka shaqaynaysa annagu aanan ku xirin wax shuruuda marka barnaamijkan waan soo dhaweyna haddaan nahay dalada dhallinyarada gobolka mudug iyo dudmudug maanta ummadda soomaaliyeed boqolkiiba sagaashan waxaa lagu tilmaamaa dhallinyaro haddii colaadi bilaabato cidda ku dhimanaysa ama cidda waxa weeye haddii ilaahay ku raasay ku qaadaysa ama cidda ku agoontoomaysa waa dhallinyaro laakiin waxaan u isticmaali karnaa miidiyaha si positive ah annaga oo ku gudbinayna farriinta iyada nabadhiska oon uga faa'iidaysan karna degmadayada tan iyo soomaaliya oo idilba in inta lagu dhiirada ee dhallinyaradu inta qaateen calaamado muujinaya nabadda calama cadcad koofiyo astaamaha nabadda inay inta ku lugeeyeen oo ay tageen ciiddaas ayadoo weliba ay dhacdo xataa inay difaaca maleeshiyaad ay kor fadhiyeen inay ku dhiirada inay ciiddaas meesha ka qaadaan yacni doorka ugu muhiimsan waa qofka inaa wixii taabsiisid waa important wixii inaad samaysid ficilkiina inaad
sida ay colaadda marka dhallinyaradu ay uga qayb qaadato markaas nabadda hadday u soo jeestaan way ka qayb qaadan karaan si weynoo weliba uga sii wada qayb qaadan karaan
waxaa lagu soo waramayaa in koox hubaysan ay ugu yaraan labaatan iyo afar qof ay oo rayid ah ku dileen bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ciidamada militariga dalkaasi iyo ururada bulshada ayaa laga soo xigtay in weerarka oo geysteen koox falaaga ah loo adeegsaday bangalo dhacdadan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiya afayeenka ciidamada difaaca dalkaasi iyo sidoo kale hay-adda laanqeyrta cas urur ee dabagal iyagu huu sameeya amniga gobolka bari ee kongo oo loo yaqaano k s t ayaa tirada dadka ku dhintay dhacdadaasi ku sheegay ilaa iyo labaatan iyo toddoba ruux waxyaabihii ugu dambeeyey wararka ciyaaraha maxamed khaliif
mahadsanid faadama waxaa xalay lasoo gabagabeeyey koobka kooxaha horyaalada yurub ee champions leaga iyadoona kooxda kubadda cagta ee real madrid ay ku guuleysatay tartanka koobka kooxaha yurub ee champions league markeedii afar iyo tobnaad kadib markii hali eber ay ku garaacday liverpool kulan inta badan ciyaartay maamuleysay naadiga tababaray yugan clob real madrid ayaa sii dheeraysatay tirada koobabka champions league ee haysato waxayna labajibaar ka badan tahay kooxda kusoo xigta ee similan halka bayaan munich iyo liverpool ay mil lix jeer haystaan koobkan ciyaartan oo inteeda badan ay maamuleysay kooxda liverpool ayaa waxaa uu acdaro dhigay goolhayadii botcotoa oo ah haliyeyga ku suntan guusha real madrid iyadoona ay ku- iyadoona in ku dhow toban kubadood oo halis ahay uu ka badbaadiyey ciyaartoyda liverpool kuwaasoo inta badan uu gamay ama uu toogtay maxamed saalax gool madi ah oo bilaa- bilowgii qaybtii labaad ee uu dhaliyey xiddiga reer brazil venetius junior ayaa real madrid ku hogaamiyey guushan weyn ee taariikhiga ah iyadoo noqotay naadiga kooxohii ugu waaweynaa xilli caareedkan karbaashtay qaybtii hore ciyaarta ayaa real madrid laga diiday gool uu dhaliyey ciryaan krim benzima oo ilaa saddex daqiiqood ee mu- baalka muuqaal caawiyaha ee dadkay u yaqaanaan ama soomaalida u taqaana vaar ee ku mashquulsaneyd xaqiijintiisa kaasoo ugu dambeyntii garsoorayaasha dhexe ay ku raacday inay ofsa dhahay goolkaasi iyadoona daqiiqadii afartan iyo shanaad ee ugu horreeyay ciyaarta liverpool goolka ay toogatay toban jeer halka real madrid ee hal mar oo keliya isku dayday ama isku day samaysay kubadduu dhinaca midig ka keenay xiddiga reer uruguay federigo falfarde uu dhinac islamarkaana uu difaacyada liverpool doomariyey islamarkaana ceeryahanka u dhashay dalka brazil venetius junior uu lugta midig ku dhammaystiray goolkaasi waxaana goolkaasi uu noqday midka guusha u horseeday los blancos ee real madrid ciyaarta ayaa kusoo dhammaatay hal eber ee guusha ku raacday real madrid waana markii afariy tobnaad ay ku guuleystaan koobka iyo markii shanaad ay ku guuleystaan toban sano gudaheed koobkani dhanka kale waxaana caawa la filayaa in kulan xiisaha badan gegida ee kubadda cagta ee ku ciyaarta ama xulka ingiriiska ee wembley kooxaha us- doonaya inay usoo baxaan horyaalka premier leaga xilli ciyaareedka dambe waxaana kulanka madambeysa ah championshipka finaalka ciyaari doona kooxaha hundersfield town iyo sidoo kale nottingham forest kulankaasi oo sidaan sheegay ka dhici doona garoonka wembley labadan kooxood ayaa xilli ciyaareedkii soo dhammaaday kusoo dhammaystay kaalmaha saddexaad iyo shanaad waxaana la filayaa in maanta isreebkan midkooda uu soo baxaa brimi leaga islamarkaana uu qayb ka noqdo labaatanka kooxood oo qaybta ka ah horyaalka ugu facaweyn kubadda cagta adduunka ee brimi leaga